toddobaadkan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho laba maalin qaadatay oo rasmi ah waxa uu ku tegay dalka jarmalka kadib casuumaad uu ka helay hogaamiyaha waddankaasi labada waddan oo calaaqaadkooda uu wanaagsan yahay ayaa sida lagu daabacay bogga facebook ee villa soomaaliya waxay ka wada hadleen labada hogaamiye arrimo la xiriira cimilada horumarinta dhaqaalaha iyo in dowladda soomaaliya laga biritaaro arrimaha amniga si gaar ah marka uu dhammaado howlgalka ciidamada midowda afrika ee admis soomaaliya waxyaabaha sida gaarka ah ay u codsatay waxaa ka mid a tababarista ciidamada dowladda gaar ahaan booliiska oo muhiim u ah qarandhiska dalkan ku yaala geeska afrika waxaase jiray qodob walaac badan ku abuuray soomaalida magangelya doonka ah ee ku nool jarmalka kaasi oo ah in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso dad tiro yar oo la sheegay inay dembiyo galeen kadibna ay lumiyeen xuquuqdii magangelya doonka ahayd qodobkan oo la sheegay in dhinaca hogaamiyaha jarmalka uu ka yimi soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqday in dadkaasi lasoo dhoweynayo haddii si iskooda ay u codsadaan in dalkooda loogu celiyo sida lagu sheegay war-saxaafadeed lagu daabacay warbaahinta baraha bulshada ee villa soomaaliya qodobkan dambe waxaa laga bixiyey fasiraad kala duwan waxaana uu noqday mid si weyn loogu faaqiday warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada si gaar ah waxaa uga hadlayay dhallinyaro badan oo magangelyo doon ahaan waddankaasi u degan xuseen cali geesey waa saxufi sanadkii tegay ka qaxay soomaaliya waxa uu ku sugan yahay dalka jarmalka uu dhowaan magangelyo weydiistay v o e da ayuu uga warramay bal waxaa qodobkan uu ka fahmay iyo sida soomaalida dalkaasi ku nool ay u arkaan abdi casiis waa mahadsan tahay wadahadalka soomaaliya iyo jarmalka ay ku yeesheen oo weliba madaxda ugu sareysa ee labada dowladood ee magaalada baarlin ay ku yeesheen runtii marka hore markii arrimaha qaxootiga lasoo hadal qaaday ee dadka sharciga aan haysan iyo dad kale ee dalkan jooga oo weli sharci aan helin dhowr iyo toban sano jooga kuwo kale oo iyaga laftarkooda weli sharciyada sugaya oo aniga laftarkeyga aan ka mid ahay runtii aad ayay marka hore ugu naxeen runtii waxay u fasireen in dowladda soomaaliya tallaabada ay qaaday aysan ahayn mid ay ka felinayeen madaxweynihii soomaaliyeedna uu yimaaday dalka jarmalka oo jansalarkii ugu sareeyay dalka kula kulmay shirkaasi runtii markii arinta ay soo baxday warbaahinta dalka jarmalka oo dhan baa aada u falanqeynaysay habeenkii jaraa-idyada iyo sidoo kale telefishinada warbaahinada kala duwan ee jarmalka marka arintaasi soomaalida habeenkii xilliga warkaas uu soo baxay aada ayay ugu murugeysanayeen runtii waxayna ahaayeen dadka qaarkood xitaa hadallo waxay dhahayeen wadankii aan kasoo tagnay libiya aan soo marnay dhibaato badan meelo badan aan kusoo xirneen dhaqaalo badan naga soo baxeen qaarkood ay sheegeen xitaa in guryo eheladooda iyo familiyadooda ay usoo gadeen oo ay halkan ku yimaadeen qaarkoodna dhulul badan ay soo gadeen qaarar kale xoogooda ay ku yimaadeen runtii arinta markii ay maqleen runtii aad ayay ugu xumaadeen waxayna u fasireen si aan dhihi karno yacni qofkii waxay usoo sawirantay in markiiba lagu celinayo wadankii oo wadankii uu ku laabanayo marka waxaan dhihi karnaa arintaasi waa arin dhalinyarada soomaaliyeed ay dareen badan iyo welwel badan ay ka muujiyeen xuseen geese waxa uu horey uga howlgeli jiray warbaahinta soomaalida qaarkood waxaana uu ka shaqeeyey magaalooyin ku yaala koonfur galbeed hirshabeelle iyo muqdisho ugu dambeyn sanad ka hor ayuu dalka ka qaxay fursad nololeed iyo waxbarasho u dhaanta noloshii soomaaliya ayuu u raadsaday yurub si gaara dalka jarmalka waxa uu mar kale sharaxayaa markii uu warkan maqlay sida uu dareenkiisu noqday runtii cabdicasiisow saxaafadda soomaaliyeed ku nool waad garan kartaa xaaladaha cakiran iyo dhibaatooyinka ay ku shaqeeyaan aniga waxaan soo galay sanadkan hadda aan ku jirno abriil dhammaadkeeda ayaan jarmalka yimid anigoo soo doontay inaan si nabadgelyo aan ku noolaado waxbarashadeeda xirfadeyda aqoonteyda aan koray u qaado hoda hadda aan kula hadlayo xitaa aan ka imid waxbarashadii marka runtii welwel badan iyo caqabad badan ayay igu abuurtay marka runtii waxaan dareemay dee anoo hadda waxbarasho bilaabay oo howshii aan wada oo wadankii la qabsigiisii iyo luuqadiisii iyo iyo waxbarashada kale aan isku wado in la yiraahdo go-aankaasu soo baxay welina sharciyadii aan sugayno oo weli dowladii iyo maaragtay hay-adii u qaabilsaneed qaxootiga ay arintaasi runtii ay jawaabihii wax ay ku maqan yihiin marka runtii arintaasi aniga ka saxfi ahaan waxaan dareemay in caqabado badan ay ka imaan karto laakiin haddii laba dowladood ay wax saxiixaan go-aamadooda in tallaabooyin kale la raadiyo laakiin adoo soo dhibtooday oo soo maray oo wadooyin badan soo maray dhibaato halkan ku yimid haddana inaad wadankii ku laabato adoo wax isbedel sameyn runtii waa caqabad xun oo annaga dhammaanteena dhan aan ka wada fikirayn si lamida xuseen waxaa arrintan aada uga hadlay dhallinyaro kale oo caana oo soomaaliya ka qaxay sannadihii dambe haddana jooga dalka jarmalka kuwaasi oo weli naawilaya in dowladda soomaaliya ay fasiraad dheeri ah ka bixiso waxa labada hogaamiye ay sida tooska ah u faaqideen waryaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa la xidhiiray safiirka soomaaliya u fadhiya dalka jarmalka danjire cabdilcasiis maxamuud maxamed waxa uu marka ugu horreysa weydiiyey bal in uu ka waramo waxa labada hogaamiye ay si guud isula soo qaadeen cabdixafiid aad baa mahadsan tahay safarkii uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu ku yimid waddanka jarmalka bishii shanteedii waxay ahayd casimaadu ka helay madaxa ugu sarreeya ee dowladda jarmalka casimaddaasna waxay ahayd markaas halkan uu ku yimid inay markaas kor loo qaado xiriirkii soojireenka ahaa ee labada waddan ka dhexeeyey dowladda jarmalka iyo dowladda soomaaliya kaasoo ahaa dowladda jarmalka ee ahayd dowladii ugu horreeyey oo aqoonsaday dowladaha soomaaliya markii xorriyadda qaadatay waxaa badan ay ka caawin jireen oo ay ka mid ahayd dhinaca booliiska dhismihii booliiska iyo ayagoo ka caawin jireen dhinaca waxbarashada farsamada iyo biyogelintii soomaaliyaba ay ka sameeyeen magaalooyin badan xiriirkaas la soo cesho oo si toosa maaragtay hoolahaas maaragtay dib loogu soo cesho oo xiriirkaas talabaad waxay ahayd iyadoo loo weydiinayey ciidanka cusub ee soomaaliya hadda loo samaynayo markay ciidamada afghan ka baxaan soomaaliya sanadkan dhammaadkiisa ciidankaas oo hormadi ka noqon doonaan ciidanka soomaaliya oo afgaanka ciidanka afgaanka hadda la keeni doono in ciidankaasna loo helo dhaqaalo loo helo dowladda jarmalkuna waa ballan qaaday ciidankaas inay dhaqaalo u raadiso iyaduna ay dhaqaalo bixiso dhinaca yurubiyankana ay dhaqaalo ugu raadiso sidoo kale waxaa jira in maaragtay dhinaca baasaboorka iyo aqoonsiga dokumentiga soomaaliya laga wada hadlay in dowladda ay jarmalku ay aqoonsato dokumentiga soomaaliya iyo baasaboorada si dadka waddanka joogana ay ugu fududaato in danahooda ay ku qabsadaan dadka kaleto soomaalida rabay waddankan inay yimaadaanna ama u yimaadaan waxbarasho ama ganacsi u yimaadaan ay ugu fududaato qodobadaasaa u waaweynaa wixii laga wada hadlay waa tahay sacaadata safiir sida aynu ka warqabno iyo markii aanu jarmalka idinku nimiba jaaliyadda soomaalida ee degan jarmalku waxay aada uga cabanaysay inaan waraaqaha rasmiga ah ee kasoo baxa soomaaliya oo baasaaboorraduna ku jiraan aanay dowladdu aqoonsan maadaama madaxweynuhu kala hadlay dowladda jarmalku ma u xaqiijisay inay aqoonsanayaan dokumentiyada ay sitaan dadka soomaaliyeed degan jarmalku
arrintaas waa aad baa looga wada hadlay mas-uulka ugu sarreeya jarmalkuna wuxuu ballan qaaday arrintaas inuu wax ka qaban doono waana arrimaha markaas xafiiskan safaaradda mas-uulkan ka ahay anigu ay dabageli doonto oo la rabo in la dhammeeyo isaguna waa ballan qaaday markaas baarlamaanu ka leenahay xafiiskay qusayso oo wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu baarlamaan ka leenahay howshaas si loo dhammayn lahaa waa tahay markii ay shirka jaraa'id wada qabteen madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha jarmalku waxa ay labadooduba ka hadleen inay isla soo hadal qaadeen dadka qaxoontiga ah ee soomaaliyeed ee degan dalka jarmalka maxaa la iska yiri
arrinta qaxootiga waa lasla soo qaaday dadka waddankan ku nool oo soomaalida ah oo dad maaragtay gaari ilaa todobaatan kun ku dhowdhow lagu sheegay oo waddankan ku nool mas-uulka ugu sareeya jamarka wuxuu sheegay dadka soomaalida dad wanaagsan inay yihiin waddanka degan yihiin ka shaqaystaan wax ka bartaan laakiin siduu u sheegay waad maqlaysay dad yar baa jira oo nagala hadlay dadkaas waxa weeyaan dad maaragtay iyaguna waddankana la qabsan waayey xoogaana ay dhibaato kala kulantay qaarkoodna anaga badankoodna soo weydiistaan in waddanka lagu cesho marka wuxuu naga codsa dadkaas maaragtay qaarkood waddanka la qabsan waayey in loo fududeeyo in waddankooda soomaaliya ku noqdaan iyo dad kaleeto waxaa jiray iyaguna xabsiya ku jira oo dembiye culus maaragtay waddanka ka galay xabsiya soo dhammaystay aan suurtagal ahaynna waddankii halkan maaragtay loo ogolaa inay sii joogaan marka wuxuu naga codsaday kaasoo kale dadkaas yarkaa oo xabsiyada ku jirana in loo fududeeyo iyagana waddankii lagu cesho marka waa dadka labadaas weeyaan qodob bay ahayd waa tahay laakiin safir dad soomaalida jarmalka degani waxa ay walaac ka muujiyeen in ogolaanshahan madaxweynaha soomaaliya ogolaaday in dadka kooxda ah ee la sheegay in dalka lagu celiyo uu albaab u furayo dowladda jarmalka oo ay badin doonto dadka ay diido taasi ma idin muuqataa
ma taas nooma muuqato kolleyba waddanka jarmalka iyo yurub oo dhanba jarmalku hadda xuduudada way xireen dadka soogaltiga ahaa wayna sii adkeeyeen dadkii aqbalayeen marka arrimo jirto weeyaan ba haddaba waa wax jira waa la ogyahay wadamada yurub oo dhan way adkeeyeen dadkii waddanka soo geliyey jarmalkuna xuduudihiisa hataa waa ka xirtay yurubtii kaleeto marka arrimahaas waa iska arrimo jiro oo dee hadda soo cusboonaaday oo waddanka jarmalku uu joojiyey dadkuu qaabiliyey markaas mid guud weeyaan oo qaxootiga guud weeyaan laakiin middan kaleeto waa mid hore u jirtay weeyaan bo dadka soomaalida ayo halkan la qabsan waaye qaarkood ayagu waa noo imaanayeen dadkaas ayagu waa markii hore waa noo imaan jireen waana sii jirnay dadkii qaarkood dadka la qabsan waaye maxaa laga wadaa safir
waxaa jira dad dad waxaa jira waddanka yimid oo maaragtay dhib ku noqotay waddankii inay sii joogaan oo maaragtay shaqalaan ama wakti badan aan helin waxa la sharciga aan helin ama oo ku jiray herye ku jiray marka waxay ku adkaatay inay sii waddan ku sii noolaadaan marka ayagaaba codsanayey in maaragtay waddankoodii lagu cesho qaarkood oo na soo weydiisanayey qaarkoodna waxaa dhacdayba maaragtay dad meesha ku xanuunsaday inay jireen oo waddanka jooga oo qaarkood ku xanuunsaday oo rabay waddankii lagu cesho laakiin daayagu hataa dhishishan gaari karin oo go'aan gaari karin waxaana la soo xiriiriyey communitiyaasha waddanka ka jira jaaliyaadda ka jirta dadkaas loo fududeeyo xataa waddankooda lagu cesho oo waalidkooda haddii noo yimaadaan oo kaleeto ama soo codsadaan in loo fududeeyo marka laakiin marka dadkaasoo kale jiray oo maaragtay u baahnaa in xal laga gaaro waa tahay marka waxaad ii xaqiijinaysaa inaan heshiiskaasi ahayn in qof kasta oo soomaaliyeed oo jarmalka iska dhiibo oo la diido aan lagu celinayn waddankii maya ma taas taas maaha qof kastoo la diido in la celin doono annagu ma dhex gelayno wixii maaragtay howla oo dhinaca dadka meengagadoonka oo sharcigooda ama waa loo diiday ama waa loo yeelay ma faragelin doono oo howl anaga marka noo taalla maaha dadkuna maaragtay ayagaa go'aankaa iska leh waa tahay sacaadata safiir waynu ka warqabnaa oo dalkii shaqo badani kama jirto dadkan la celiyo dowladda jarmalku ma jiraan waxay u ballan qaaday tusaale ahaan dubudejin oo kale
cabdifax marka ugu horeysa ma jirto wax heshiis la gaadhay wadhadal baa jiray wax heshiis la maba jirinba oo heshiis oo la saxiixday ama la gaadhay arrin baa laga wada hadlay dadka noqonaya waxaa jira brogaraamo loo sameeyey oo dadkii hadda noqdoo kaleeto iyagu frontrgu noqdoo kaleeto waddankii tegey waa jira dad waxaa jira hayade caawiya marka waddanka ay ku noqdaan dad badan baa waxaa loo abuuray shaqo abuur loo sameeyey qaar qofkii markaas rabay inuu maaragtay baabuur ku shaqaystoo kale baabuur baa loo gaday dad baa dukaamo loo furay marka waa jireen qof kasta camalkuu yaqaanay ayaa loo sameeyey oo markaas uu rabay inuu maaragtay dhaqaal lagu siiyey marka waxaa laga ilaalinaya qaarkood in maaragtay lacaga la siiyo waxaa loo furiyey business baa loo samaynayey hadii qofka lacag jeebka laga siiyo lacagahaas waxaa dhici karta si kale loo isticmaalo marka dadka waxaa loo samaynayey maaragtay business baa loo samaynayey
waa tahay inkasta oo dowladdii jarmalka lafteeda iminka yar khalkhal yimi oo in dowladdu isbedeshana wax dhici kara ay tahay laakiin haddii dowladdan jirtaa ay siiba joogto ama dowlad kale ay timaado soomaaliyana ay heshiis la gasho jarmalka in qaxoontiga dalkii lagu celiyo soomaaliya maxay ku bedelanaysaa baad isleedahay soomaaliya hadda anagu dadkiina naloo soo cesho waxaan ku bedelanaa ma oreyno dadna dadna naloo soo cesho maana maana codsan qofkii soomaaliya oo raba waddankiisa inuu kusoo noqdo dee waddankiisii weeyaan waddan buu leeyahay dowlad buu leeyahay dad buu leeyahay qofkii soo noqonaya asagoo asagay markaas maaragtay shaqsiyan u soo noqonaya waa howl u taalla dadka kaleta laakiin oo raba in ayagu maarata soo noqdaan oo dhibtu jirto oo u baahan xabsiyada ku jiroo kaleeto oo lagu khasban yahay waddanka inay ku soo noqdaan markaas waxay noqon doontaa dadkaas waxay noqon doontaa in loo sameeyo marka ugu horeysaba meelo maaragtay oo oo dib loo dad dadka ula qabsadaan oo wax lagu baro oo kaleeto in loo sameeyo oo oo oo dugsi farsamo kale loo sameeyo bay noqon doontaa marka waxay noqonaa markaas arrintaasu arrin hadda laga wada hadli doono farsamo u baahan oo guddi loo saari doono oo dadkaas soo noqon doona in markaas tababaray la siiyo ku shaqaystaan oo kaleeto gacanta kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda federaalka ee soomaaliya u fadhiya dalka jarmalka waxa uu u warramayey wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdilxaafid cawil ismaaciil oo qadka taleefonka ku wareysanayay dhinaca kale dhallinyarada magaalada muqdisho oo qodobkan si weyn uga hadlayay ayaa v o eda la wadaagay aragtidooda la xidhiirta siday u arkaan tallaabada cusub iyo sida walaaca ay u muujinayaan dhallinyarada qurbajoogta ah ee ku nool dalka jarmalka haddee magaaladan maanta xamar annagii shaqaynaynaya ka yaaban waxaan leeyahay qof yurub tagay oo lacag ka gubatay oo dhaqaale lagu bixiyo waxba yaanan la soo celinin soomaadan garan saaxib maxaane wax laga qabanayo ilaahay uuntana magaalkan ma laha annaga yaaba taayna u yaabanoo fakataxa marka waxaan leeyahay madaxweynaha hadduu mataqaanaaye masaakiinta ama dadka shacabka uu magax wax u qabanay dhallinyarada walaalahayna liibiya iyo mataqaanaaye maalin walba imaaraadka lagu xaraynaye laga qabsanaya badaha oo laleeyahay hindiyaa la geeyey waa burcadbadeed dee dadkaas soo celiya waxba yaasan mataqaanaa dadkan magangelyada doonteen waxbana halaynin duurkooda jooga uusan faragelin waa og tahay qof oo waxaa jira oo lacag dhiibtay oo haddana qaarna oo ku galeen qaxooti marka ma isbixinaysano saaxibno sababtoo ah qofkan waddankan waa og tahay shaqo ma yaalo wax kastana shaqadiin waa og tahay ina abtiin adar waa sax taas waa og tahay carwo marka soomaaliya haddaan anahay annaga oo dhan waxa waaye ina adeer iyo ina abti waaye wadankana shaqmayal sax qofkan waa aragtay lacagaa ka baxay qaar oo masaakiin hooyo oo lacag guri la gaday waa aragtay marka qofna gurigaa loo gaday qofna lacag ayaa allah loo dhiibay marka isku mid may noqonaysa sacbi walaahi dadka beesaas jooga in la soo celina rajaynaane waxaan u arkaa aniga farxad weyn waaye xoogga dhallinyarada dalka waa loo baahan yahay xoog loo baahan yahay waaye muddo waxaan soo marnay maalin waxaan soo marnay halkan uu dagaal ka socdo jidkan quruxda badan lahaad arkiis haddana waxaa dhisatay dhallinyaradooda ninkaana ka mid a hadda wuxuu ka yimid dhismo dalkiisa inuu dhisto diyaar u yahay amni inuu helo diyaar u yahay sarahna arkaysa baryaysan jirin oo madaafiicay dhacaysay nimankaa tahriibay oo waddankooda ka tegeyna waddanka ay tageen dad baa iska leh dhallinyaradoodaa dhista annaga dalkeenna inaan dhisano u soo laabanno ayaan jecelnaa gacmaha isqabsanno amnigiina aan ka shaqayno madaxweyne xasan sheekhna waa ugu mahadinayaa in uu dhallinyarada soo celiyo dhallinyaradana uu sameeyo barnaamij ay micnaha ku howlgalaan waxaan kuu sheegayaa waddankaas aad arkaysid zero uu ka soo bilaabmay waxa abuuray shaqo abuur sameeyey waa fikir iyo dad isku tegey bini'aadanana sagaal beedooda ku dhashan sagaal beedoodaan ku dhashan maxaa noo diiday annaga kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a aragtiyadii shacabka magaalada muqdisho ay dhiibteen oo la hadlayay idaacadda v o eda tan iyo sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii waxaa dalka jarmalka galay muhaajiriin badan oo ka kala yimi qaaradaha aasiya iyo afrika waxaana muhaajiriintaasi ka mid ahaa soomaali badan oo ka cararay duruufaha adag ee ka jira waddanka oo ay ka mid yihiin shaqola'aanta iyo colaadaha wejiyada kala duwan leh ee weli dalka ka taagan